Waxaa fashil iyo ismarin waa ku soo dhammaaday shir dhowaan ay dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ku yeesheen magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa wuxuu fashilmay kadib markii la isku mari waayay dhismaha iyo xilal qaybsiga xisbi siyaasadeed ay rabeen inay ku midoobaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk balse lagu kala tegay. Lafta gareen ayaa shalay isagoo caraysan Muqdisho isaga dhaqaaqay, waxayna wararka qaar sheegayaan inuu doonayo in Baydhabo uu ka qabsado doorasho uu isagu ku soo baxo. xasan sheekh ayayna sidaasi ku kala tageen isagoo qaaday dhabbihii axmed madoobe iyo saciid deni qodobada amniga ayaa sidoo kale qayb ka ahaa arrimaha shirkan lagu gorfeynayay kaas oo ay shisheeyaha ku sugan dalka gadaal ka riixayeen maadaama xarakada shabaabul mujaahidiin ay waayihii u dambeeyey kordhiyeen dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalk taas oo culays weyn ku noqotay islamarkaana goobo istaraatiiji ah oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk ay kala wareegeen balse waxaa muuqatay inaan ahmiyad weyn la siin arrimaha amniga sida ay sheegayaan dadka wax ka yaqaan ciidanka laakiin saameynta ugu weyn la siiyey maamulka la baxay e c c khaatumo oo lagu sheegay inay xubin ka noqon doonaan maamulka uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud iyo maamulka isku magacaabay jubbaland oo khilaaf xooggan kala dhexeeyo villa soomaaliya si kastaba cabdicasiis laftagareen ayaa ka mid ahaa madaxda saddexda maamul goboleed ee sida aadka u taageersanaa madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud balse waxaa muuqata inuu kalsoonidii kala laabtay villa soomaaliya sidaba ay horey u sameeyeen labada maamul goboleed ee isku magacaabay puntland iyo jubbaland